أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka subax idaacadda islaamiga al andalus kuwada ugu doorkaroon dowladda maraykanka ayaa xalay weeraro culus ku qaaday gudaha dalka iiraan iyadoo xukuumadda dahraan ay duqaysay saldhigyo ku yaalla waddamada khaliijka xiisad u dhexaysa murtadiinta ayaa ka tagaan magaalada beledweyne ee bartamaha dalka soomaaliya kooxda ridada soomaaliya iyo maamulka ashahadadirka ah ee koonfur galbeed ayaa ka hadlay maliishaad murtadiin ah oo itoobiya qabatay in ka badan shan iyo toban askari oo murtadiin ah ayaa dhimashadii dhaawac ku noqday howlgal ka dhacay wilaayada shabeellada hoose munaasabad nambadoon lagu caleema saaray ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada jubbada dhexe dhaqaalaha soomaaliya ayaa gaaray meel aad u hoosaysa iyadoo kooxda ridada soomaaliya ee burburin iyo boob xooggan ay ku hayso dhaqaalaha waddanka xamlada keedinta badarka ee ku dhawaaqday wilaayada baay ayaa si rasmi ah uga bilaabatay deegaanka goofa gaduud shabeellow ee hoostaga magaalada baydhabo
يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك
subaxnimo arbacaha taariikhduna ay ku beegan tahay labaatanka rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo sideed hijiri iminkana kusoo dhowaada warkii oo fidsan dowladda maraykanka ayaa xalay weeraro xoogan waxay ku qaaday gudaha dalka iiraan iyadoo xukuumadda dahraan ay weeraro ku qaaday saldhigyada ciidamada maraykanka ee gobolka habeennimadii xalay in ka badan boqol duqayn ayay ciidamada maraykanka waxay ka fuliyeen gobollada kala duwan ee waddanka iiraan washington waxa ay sheegtay in ciidankeedu ay beegsadeen saldhigyo ciidan iyo sidoo kale goobo ay yaaleen qalabka difaaca dhankeeda dowladda iiraan waxay duqayn ay ku weerartay saldhigyo iyo xarumo ku yaalla dalalka urdun baxrayn iyo kuweyt iyadoo xiisadda gobolku weli ay tahay mid kacsan xiisada u dhexaysa murtadiinta ayaa ka tagaan magaalada beledweyne ee bartamaha dalka soomaaliya sida warbixinta warka inoogu faahfaahinaya walaalkeen marwaan maxamed wararka ka imaanaya gobolka hiiraan ayaa sheegaya in xiisado colaadeed ay ka alolsameen xaafadaha dhacabariga magaalada beledweyne kadib markii ay halkaas dhaqdhaqaaqyo ka sameeyeen maleeshiyaad hubaysan goobjoogayaal ayaa sheegay in maleeshiyaad mucaarasan maamulka ashaadolo dirirka hirshabeelle ay la wareegeen gacankuhaynta laba xarun oo lagu abaabulayo waxaa loogu yeedhi doorasho qof iyo cod ah maleeshiyaadka hubaysan ayaa qafaashay shaqaalihii xarumaha waxayna ku goodiyeen inay tallaabo qaadi doonaan haddii la isku dayo in magaalada beledweyne laga qabanqaabiyo doorashooyin uu mas-uul ka yahay cali guudlaawe xiisadaha ka jira magaalada beledweyne ayaa laga cabsi qabaa inay isu beddelaan gacanka hadal kooxda riddada ayaa qorsheynaysa in soddonka bishan ay qabato doorashooyin ku-sheegyada hoggaan cusub loogu sameynayo maamulka isku magacaabay hirshabeelle kooxda riddada soomaaliya iyo maamulka ashahadala dirirka ee koonfur galbeed ayaa war ka soo saaray maleeshiyaad murtadiin ah oo ay gacanta ku dhegtay dowladda itoobiya sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen abuu xasaan kooxda riddada soomaaliya ayaa markii ugu horreysay ka hadashay ciidan boqolaal ah oo looga qabtay dhulka soomaali galbeed ee ku hor jira gumaysiga xabashida itoobiya la taliyaha amniga qaranka murtadka lagu magacaabo aweys xaaji ayaa la weydiiyey su-aal ku saabsan maleeshiya ka tirsan kooxda oo ku sugan dhulka soomaali galbeed wuxuuna ku jawaabay in maleeshiyaadkaasi ay fasax ku maqan yihiin mar la weydiiyey maleeshiya boqolaal ah oo itoobiya ay ku qabatay soomaali galbeed ayuu isku dayay inuu dafiro walow markii dambe uu sheegay in wadahadalla ay u socdaan kooxda riddada iyo maamulka dowladda xabashida itoobiya maleeshiyadan oo ku dhow laba boqol oo askari ayaa maalmo ka hor lagu qabtay inta u dhexaysa magaalooyinka wardheer iyo shilaabo ee dhulka soomaali galbeed waxayna dowladda itoobiya u gudbisay dhanka magaalada jigjiga ciidamada markii la tababar tababarka u dhammaaday oo muddo badan laba sano ama sanad ku dhowaad ay ku jireen waxaa la siiyey fasaxa muddo gooban ay ku soo fiiriyaan caa'iladooda iyo familkooda ay ku soo fiiriyaan annaga xaggeenna raggaas aad sheegayso goobihii ay ka yimaadeen ama caa'iladooda meesha deganeed ayay nooga maqan yihiin haddii ay wax jiraan carqalada ay jiraan waa mid aan warbaahinta lasoo wadaagi doono degdeg balse waxaan soo ogaan inay fasax ku maqan yihiin waa la xiriirnaa waa wadahadallo way socdaan waan ogaanaynaa ciidamada naftoodaaba noo jooga qaarkood dhinaca kale maamulka shahaadaladirirka ah ee isku magacaabay koonfur galbeed oo isagana ka hadlay arrintan maleeshiyaadkii lagu tababaray xanaan buure ay itoobiya qabatay ayaa xaqiijiyay in qaar ka mida maleeshiyaadka laga qoray deegaanada yeed ceel barde iyo aato ayna galeen gacanta itoobiya nin lagu magacaabo saxane xuseen oo ah wasiir ku-xigeenka waxa loogu yeeray gargaarka maamulka aadan madoobe ayaa warbaahinta u xaqiijiyey jiritaanka arrintan macsani dabuu xasaan in ka badan shan iyo toban askari oo murtadiin ah ayaa dhimashay dhaawac ku noqday howlgal ka dhacay wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay shila galan madaafiicay ku garaaceen xilada murtadiinta deegaanka mubaarag dhimashadu waa lix murtad dhaawacu waa kow iyo toban kale uu ku jiro sargaal magaciisa lagu soo gaabiyey mukhtaar shabeellada hoose waxay sidoo kale ciidamada mujaahidiintu madaafiicay ku garaaceen xerada askarta kufaarta afrikaanta degmada buulamareer xilliga duqeynta waxaa xerada sidoo kale ku sugnaa kolonyo maliishaad murtadiin ah oo ka timid danka magaalada muqdisho munaasabad nabaddoon lagu caleemo saaraya ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan oo wilaayada jubbadda dhexe sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen dhubow ku go'aansa shareeco garab istaag diinta ha gardhiixin islaamka waxaan dhihi lahay gurey waa gadaal dhacaaha xasanoo guusha siidu gaarti waayaa gurey waa gadaal dhacaahe munaasabad ballaaran oo lagu qabtay wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa lagu doortay nabadoon cusub oo ka tirsan beesha caloofi oo ka mid ah beelaha gaaljecel xafladda ayaa lagu caleemasaarayey nabadoon xasan daa'uud iimaan kadib markii ay beesha caloofi si rasmi ah ugu dooratay in uu noqdo nabadoonka cusub iyadoona munaasabaddu ay ka soo qayb galeen culimo nabadoonno waxgarad mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe maamulka islaamiga ah degmada jilib iyo bulshada qeybaheeda kala duwan qaar ka mid a culimaaudiinka golaha dhaqanka iyo nabadoonnada beesha gaaljecel ayaa ka hadlay munaasabadda iyaga oo soo dhoweeyey doorashada nabadoonka cusub waxayna kula dardaarmeen in uu xilkiisa u guto si cadaalad ah xilkasnimo iyo isku keenidda bulshada nabadoonka cusub oo munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in uu tolkiisa ku ilaalin doono ku dhaqanka shareecada islaamka waxaanu macdalinaha alle subxaana wa tacaala oo meeshaan uu soo kulmeeyey oo nimcooyinkan fara badnina siiyey nicmat alislaam waaliimaani waalamni allahaasaa madcelinaynaa kadib waxaan madcelinaynaa xarakat alshabaabad almujaahidiina madcelinaynaa waxaa kaloo madcelinaynaa odayaasha dhaqanka shariicada islaamka waan madcelinayna insha allahu tacaala waxaa kaloo madcelina culimmada oona soo ajiibta waan madcelinayna insha allahu tacaala waxaa kaloo madcelinaynaa dadkii gooshaan dhigay quruxda badan leh waan madcelinayna insha allahu tacaala waxaan leeyahay insha allahu tacaala kolba waxaan ii doortay malaynaa meeshaan inay shariicada islaamka dad aan ku hogaamiyo oo ciddii ii dooratay aan ku hogaamiyo alii doortaan malayna insha allahu tacaala inuu idinku hogaamiyana diyaaraan u ahay ininku taabka iyo sunnadii nabi maxamed idinku hogamiy diyar umatihin reer caloofiyow anina waa idinla qaatay waxaa sidoo kale munaasabadda ka hadlay nabadoonka guud ee beesha gaaljecel ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe nabadoon haaruun macallin mahaddaa ilaaha iskale gogashaan fiican oo wanaagsan naskuukaan keenay mahaddaas ilaaha iskale nabadoonaan inta ku dooranayna hadda raataba nabadoonaan doorannay beryahaan waa socon doonta haddiis ilaahay diidan balaayina uma dooranayna kheyran u dooranayna jihaadka inaan dardargelin oon kitaabka ilaahay garab joogsanaan u dooranayna nabadoonkaas haddiis ilaahay kuu idmahay ayaan waa rabnay oo nabadoon beelweynta gaaljecel ka tirsan jifi ahaanna caloofi saddexda maxamedaa la yidhaha aan doorannay waa rabnay intaana waa raadinayna dad badanaa nugu garab galay haddiis ilaahay kuu idmahay maamulkaa nugu garab galay ayagana kheyr allah siiye ilaahay muraadka waa noo sahlay rabbigaana ku mahadsan qaar ka mid ah nabadoonnada beesha gaaljecel ayaa ka hadlay munaasabadda waxaa mahad leh allihii noo suurtogeliyey xafladdan sharafta leh oon ku dooranayno nabadoon guud mathala beesha macnaha gaaljecel gaar ahaan beesha caloofi ah saddex maxamed oo ah magaciisa xasan daawud muumin waxaa mahad leh allihii noo suurtogeliyey amnigan iyo macnaha iyo nidaamkan wanaagsan noo suurtogeliyay waxaa mahad leh walaayadaha islaamiga walaayatu jubba ayaa mahad leh nabadoonka ee la doortay ee beesha ay dooratay waa soo dhoweynaynaa waxaan leenahay nabadoonka la doortay asagana oo ah xasan daawuud muumin waxa aan kuu doorannay in aad beesha kitaabka ilaahay iyo sunnada ku hogaamisa in shirkiga iyo daaquudka iyo deris xumaynta aad beesha kaga digta intaas aan kuu doorannay waan kugu ducaynaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ku saacido waxaad ummadda aad maaragtay maanta lagu dooranayana maaha in laiska soo mala'a waxaa lagu keenay waxaa waye kitaabullaahi wa sunnatu nebiy inaad nin daaciya inaad noqoto marka walaalkeen xasan daawuud moomen wuxuu aan u doorannay beesha gaaljecel jifo kamid ayaa dooratay beesha dhanna rasuulkeena salawaatullaahi wasalaamu calayhi xadiidkiis wuxuu kula yahay yaa abaa der laa tas'ali ilimaarata imaaraha doonina ha raadsanan kolley xasan hadda ma dooranan boqolaal asaga ka badan meel ay fadhiyaan baa laga soo soo kasoo dhex siibay ugu dambeyn waaliga wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish ayaa soo xiray xafladda isagoo dardaaran u jeediyey guud ahaanba waxgaradka iyo cuqaasha beesha gaaljecel ee dhigatay xafladda wuxuuna ugu dambeyn kitaabka qur-aanka raayada towxiidka iyo qori ah ka ah guddoonsiiyey nabadoon xasan daa'uud diimaan oo ah nabadoonka ay duubatay beesha caloofi oo ka mid ah qabiilka gaaljecel waxaan insha allahu tacaala u dardaarmayaa naqiibka ama nabadoonka inuu ku dadaalo midnimada beeshan dadku markay midaysan yihiin ay wada jiraan adduun iyo aakhare way liibaanayaan markaasay deymanka iska bixiyaan diyooyinka iska bixiyaan deriskooda la xaajoodaan hadday dhib uu soo wajahan ay iska celiyaan oo sharta iska difaacaan waxaan rabnaa insha allahu beesha inaad ku taxriirisaa oo kaalintooda ay ka qaataan jihaadka maanta socda halgankaa maanta socda muslimiinta oo dhan waxaa waajib oo wada saara maanta jihaadka inay qayb ka noqdaan binafsi walmaali wallisaan in looga qayb qaato marka saddexdaba insha allahu tacaala beesha inay qayb ka noqoto xasanow beeshu waxay leedahay dad dacafaa oo masaakiina oo fuqaraah oo agoommo leh oo mataqaanaa garoombo iyo raamil leh waxaan rabnaa insha allahu tacaala dadkaa ducafadan inaad ka warhayso ka waxaystee beesha inaad tidhahdo war reerkan dabkaa ka darsane wax ushid kan xanuunsan inaad tidhahdo qofkan waa bukaane maanta bal aan isbitaal geyno u gurmano arrintaa iyada uu ilaahay kugu kaalmaynayaa wallaahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiihi dhaqaalaha soomaaliya ayaa gaaray meel aada u hooseysa iyadoo kooxda hidada soomaaliya ay burburin iyo boob xoogan ku hayso dhaqaalaha waddanka sida warbixinta warka inoogu faahfaahinayo walaalkeen marwaan maxamed dhaqaalaha soomaaliya ayaa ku jira marxaladdii ugu xumeyd tan iyo burburkii dowladdii dhexe bilowgii sagaashamiyadii taasoo ah fariin daraysa in duulaanka militari ee dalka lagu soo qaaday uu saameeyey dhammaan nolosha bulshada iyo ilaha dhaqaalaha ee dalku leeyahay sida ay muujinayaan warbixinno ay soo saareen hay-ado caalami ah oo kaalin weyn ku lahaa burburka dhaqaalaha soomaaliya dalku wuxuu ku jiraa gud madow oo dhanka dhaqaalaha ah waana arrinka gunweyn hoosudhac dhaqaale balse ah xididasiibid weyn oo dhanka ilaha dhaqaalaha ah tan iyo dibu doorashadii xasan sheekh maxamuud bishii mey labada kun labayilabaatan waxay soomaaliya gashay mid ka mid ah dibuudhacyadii dhaqaalaha ay ugu weynaa abida kadib markii ninkan uu boob ku bilaabay mid ka mid ah tiirarka ugu weyn dhaqaalaha waddanka oo ah ganacsiga dhulalka bartamihii labada kun labayilabaatan qiimaha dhulalka ayaa gaaray meel sare sababa la xiriira wakhtigaas oo laga gudbay hubantay la-aantii siyaasadeed ee ka jirtay muqdisho xukuumaddii farmaajo ayaa dhacday waxaana talada qabsaday mucaaradkii hore arrinkaas oo suuqa dhulalka geliyey rajo ah in xasradihii siyaasadeed meesha ka baxeen balse mar qura ayuu ganacsiga dhulalka hoobtay diseembar labada kun labayilabaatan kadib markii ay kooxda dhidada bilowday inay xaraashto dhulalka danta guuda iyadoo xaalku sidaas yahay ayay sannadii labada kun saddexiyo labaatankii hay-adaha dhanka maaliyadda reer galbeedka bilaabeen inay bohol ku ridaan kooxda ridada soomaaliya sida iyagoo ku amray inay canshuuro safmareen ah ku soo rogto ganacsatada gaadiidleyda iyo xataa dadka caadiga ah ee muqdisho ku dhaqan arrinkaas oo sabab u noqday halista dhaqaale ee maanta jirta hay-adda i m f ayaa kooxda ridada u sheegtay inay diinta ka cafi doonto haddii ay sare u qaado dakhligeeda ayna canshuuro ku soo rogto ganacsiyada iyo dhammaan badeecadaha xasan sheekh oo qaadanaya amarka hay-addaas ayaa lacago xaddaaf ah ku soo rogay badeecadaha ka soo dega dekedda muqdisho sidoo kale guryaha caadiga ah ee la degan yahay ayaa la saaray ilaa saddex canshuur oo isugu jira bille sanadleh iyo canshuur kale oo uu qaadanayo maamulka gobolka banaadir culayska ugu daran wuxuu ku dhaciyey ganacsatada suuqyada oo jihooyin kala duwan oo murtadiyiinta ka tirsan lacago ka qaadanayaan arrinkaas oo sababay in shirkado waaweyn iyo ganacsato jeeb weyn ay dhaqaalahooda kala guuraan waxayna u boqooleen dhanka bariga afrika oo ay balaayiin doolar ku maalgashadeen xaaladdu waxay ka sii dartay bishii diseembar labada kun saddexiyo labaatan kolkaas oo i m f iyo bangiga adduunka shaaciyeen in soomaaliya laga cafiyo lacag ka badan afar dhibic shan bilyan oo dollar waxay u muuqatay in xasan gurgurta abaalmarin looga dhigayey burburka dhaqaale ee uu bulshada geliyey hadda oo la joogo labada kun lix iyo labaatan ayay isla hay-adihii reer galbeedka ee debinkaas u qoolay dhaqaalaha soomaaliya waxay soo saareen qayladhaan dhanka dhaqaalaha ah oo dalka ka jirta sida ku cad warbixinta xaaladda dhaqaale ee soomaaliya bangiga adduunka ayaa bishii mey labada kun lix iyo labaatanka caddeeyey in g b d ga dalka uu ahaa labada kun afar iyo labaatankii afar dhibic hal haddana labada kun shan iyo labaatankii uu hoos uga dhacay saddex dhibic ibir sida ku xusan warbixinta bangiga adduunka bogoga labaad iyo lixiyo tobanaad sidoo kale wax iibsiga ama kala gadashada gaarka ah ee dadka ama karaanka wax kala gadashada ee soomaaliya ayaa hoos u dhacay shan dhibic toddoba boqolkiiba wuxuu ka soo hoobtay siddeed dhibic siddeed boqolkiiba uu ahaa labada kun afar iyo labaatankii isagoo labada kun shan iyo labaatankii gaaray saddex dhibic ibir sida ku xusan bogga lix iyo tobanaad ee warbixinta sida lagu xusay warbixinta bangiga adduunka ee mey labada kun lix iyo labaatan lacagaha caddaanka ah ee bangiyada dalka hayaan ayaa hoos u dhacday iyadoo ka hoos martay afartan boqolkiiba ooy ahayd labada kun afar iyo labaatan halka ay labada kun shan iyo labaatan noqotay soddon iyo shan boqolkiiba iyadoo ay weli bangiyadu ay ka doorbidayaan inay lacagta oo caddaan ah haystaan intii ay deen bixin lahaayeen taas oo muujinaysa in doorka maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha uu weli xadidan yahay iyadoo maalgelintii ay samey jireen oo labada kun afar iyo labaatan ahayd soddon boqolkiiba ay hoos uga dhacday afar iyo toban boqolkiiba sida ku xusan bogga toddobaad ee warbixinta bilo ka hor wasiirka maaliyadda kooxda ridada soomaaliya ayaa goob fagaaraha si cad uga sheegay in lix boqol milyan oo lacag ah oo kooxdiisa ay ka heli jirtay dowlado shisheeye la waayey taas oo ka dhigan in laga jartay dhulboobka xargaha goostay waa midka ugu daran ee dhulka geliyey dhaqaalaha dalka sababtoo ah waxaa meel cidlaha ku soo dhacay ku dhowaad hal milyan oo qoys kuwaas oo dakhliga soo gala wax uga iibsan jiray xaafadaha iyo suuqyada ay deggan yihiin qaarkood waxay waayeen dhulal iyo ganacsiyo ku lahaayeen dad ku dhow nus milyan oo shaqaalo u ahaa ganacsato waaweyn ayaa shaqola'aan ku dhacday kadib markii ay ganacsatadu u guureen dalka dibaddiisa bangiyada waaweyn ee muqdisho oo lacago maalgelin ah siin jiray ganacsatada danyarta ah ayaa hadda joojiyey ama hoos u dhigay mashaariicdaas sababa la xidhiir lacagihii ay bangiyadu u hayeen ganacsatada oo dalka dibaddiisa loo xawilay sheekh caldheere oo ah afyaheenka xarakada al-shabaab ayaa mar uu sannadkii hore ka hadlay musiibada dhaqaale ee dalka ka jirta wuxuu ganacsatada soomaaliyeed ugu baaqay inaysan haris gelin hantidooda ay dibadaha ula baxsanayaan ayna maalgashadaan wilaayaadka islaamiga ah u xiray goobahooda ee dalka isaga cararay iyo kuwa hadda qorshaynaya inay waddanka isaga huleelaan waxaan leenahay haddii aad suuqyadii waaweynaa ee dalka ka weyseen goob aamin ah oo aad hantidiinna ku maalgashataan naftiinna iyo xoolihiinnana kana cararteen xasan xaraashe waxaan idinku soo dhowaynaynaa inaad maalgashataan welayaadka islaamiga kana faa'iidaysataan fursadaha ka bannaan dhulbeereedka dihiin ee dalku leeyahay iyo webiyada durduraya ee u diyaarsan in laga faa'iidaysto soomaaliya waxay leedahay shan milyan oo hektar oo dhulbeereed ah oo badankood ku yaalla dhulka ay maraan labada webi ee jubba iyo shabeelle hantida aad kala cararteen tuugada uu xasan gurguurta hoggaamiyaha u yahay ha ku tuurina haadaan kale oo baylaha uga dhiginina burcadda iyo qowlaysatada dalalka afrika ee ay khalalaasuhu halakeeyeen ee la imaada wilayaadka islaamiga ah oo aad ka heli kartaan ganacsi xor ah oo xalaal ah amniga naftiinna iyo hantidiinna lagu ilaalinayo xayndaabka shareecada maamulada wilaayaadkana waxaan kula dardaarmaynaa inay gacmo furan iyo qalbi daacada ku soo dhoweeyaan cid kasta oo ka mida muslimiinta oo maal gashanaysa dhulka lagu dhaqo shareecada una fududeeyaan wasaa'ilkay ku gaari karto hadafkeeda maalgashi lana ilaaliyo nafteeda sulaymaan dideefo oo ahaa safiirka etoobiya u fadhiyey magaalada muqdisho oo maalmo yar ka hor ka tegay muqdisho ayaa qoraal uu qoray uga hadlay xaaladda dhaqaale ee ka jirta caasimadda soomaaliya safiirkan xabashiga ah ayaa yidhi shacabka muqdisho waxay wajahayaan xaalad dhaqaale xumo aad u liidata taas oo ay sababeen hogaamiyayaashooda siyaasadda sulaymaan wuxuu caddeeyey inuu shaqada safiirnimo ka tegey balse weli adisababa kama soo bixin war rasmi ah oo ku saabsan bedeliddiisa iyo in safiir cusub lasoo magacaabayo iyo in kale dhinaca kaleda east african oo ka mid ah wargeysyada uga afka dheer waddanka kenya ayaa soo bandhigtay warbixin muujinaysa khiyaanada iyo musuqmaasuq baahsan ee hareeyey kooxda ridada soomaaliya gaar ahaan nidaamka qandaraasyada iyo wax iibsiga siduu warbixintu ay sheegtay hay-ad gaaleedka caalamiga ah ee qaabilsan dhinaca maaliyadda ee loogu yeero bangiga adduunka ayaa lixdii sano ee u dambeeyey ugu yaraan lix shirkadood ka mamnuucay qandaraasyo uu doonayay inuu ka furiyo gudaha soomaaliya shirkadahan la mamnuucay ayaa sida warbixinta ka dhawaajisay lagu helay falal ay ka mid yihiin khiyaano musuqmaasuq wax isdabamarin xog been abuur ah iyo lacago si khaldan loo bixiyey oo lala xiriiriyey saraakiil ka tirsan kooxda ridada soomaaliya kiiska ugu dambeeyey wuxuu ahaa shirkad lagu magacaabo webmaster kenya oo kooxda ridada u oggolaatay in mashaariic la xiriiray diiwaangelinta ganacsiyada ka fuliso soomaaliya balse laga mamnuucay mashaariicda bangiga adduunka ugu yaraan shan sano shirkaddu waxay dukumentiyada tartanka ku dartay laba khabiir oo magacyadooda iyo siifiyadooda la isticmaalay balse markii loo kuurgalay islamarkaana xiriir la sameeyey ay khabaradu sheegeen inaysan kaba warqabin arrintaasi xikma construction iyo arladi general tradin oo ah shirkado maxalli ah ayaa iyagana lagu helay inay si qorsoodi ah oo ka hor imaanayso hufnaanta tartanka ay isaga kaashadeen diyaarinta iyo gudbinta dableyda qandaraaska iyadoo shirkadda arladi ay sidoo kale been ka sheegtay khibraddeeda iyo shaqooyinkii ay horey u soo qabatay sidaas darteed labada shirkadoodba waxaa lagu soo rogay mamnuucid u dhexaysa lix iyo toddoba sanno a d b group oo ah shirkad kenyaanti ah oo kooxda riddada u ansixisay inay ka shaqayso la talinta iyo xoojinta awoodda hay-adaha riddada ayaa lagu helay in xiriir hoose oo wada shaqayn ah la lahayd sarkaal soomaali ah oo arrintan qandaraaska ku lug lahaa waxaana bangiga adduunka shirkaddaasi uu ku soo rogay mamnuucid labaatan iyo kow bilood ah africa enables oo ah shirkad laga leeyahay switzerlan islamarkaana ka shaqaynaysay waxaa lagu sheegay qorshaha horumarinta dekedaha muqdisho iyo boosaaso ayaa iyadana lagu helay inay si khaldan u soo bandhigtay khibraddeedii hore ee shirkadda markii ay ku tartamaysay mashruucaana waxaana muddo toban bilood ah gebi ahaanba laga mamnuucay ka qaybgalka mashaariicda uu maalgeliyo bangiga adduunka e y kenya oo iyaduna qaabilsaneed mashaariic lagu xoojinayo maamulka maaliyadda kooxda riddada iyo ururinta dakhliga gudaha soomaaliya ayaa lagu helay inay qarisay xiriir ay la lahayd sarkaal soomaali ah oo arrinta qandaraaska ku lug lahaa iyadoo islamarkaana miisaaniyadda ku dartay gunnooyin loo qorsheeyey saraakiil ka tirsan riddada sidaas darteed bangiga adduunka wuxuu ku soo rogay mamnuucay soddon bilood ah warbixintu waxay arrintan ku xiriirinaysaa musuqmaasuq biyadhigta hay-adaha iyo nidaamka maamulka maaliyadda iyo qandaraasyada ee kooxda riddada soomaaliya bangiga adduunka iyo hay-adaha kale ay sheegtay inay bixiyaan lacago maalgelin ah ayaa horey uga digay in khatarta musuqmaasuqa ay tahay mid xargaha goosatay waxaa kale oo warbixintu ay xustay in ururka gaalada ee la baxay qormada midoobe oo baaritaan ku sameeyey qandaraas lacagtiisa la bixiyey kaas oo soomaaliya looga fulinayay barnaamij la xiriiray waxa ay ku sheegtay taageerada dalka baaritaan kadib qaramada midoobe waxay ogaatay in toddobaatan sagaal boqolkiiba lacagtii qandaraaska aysan si saxa u caddayn karin halka ay ku baxday ama in dhab ahaanba la qabtay shaqadii lacagtaas lagu bixiyey taas oo kufaarta laftarkooda ka yaabisay heerka uu marayo khiyaanada iyo waxaysdabamarinta ee ku kacdo kooxda riddada ee garwadeenka uu ka yahay xasan sheekh maxamuud cabdi ismaaciil samator oo jaamacadaha maraykanka iyo kuwa kale ee caalamkaba wax ka soo dhigay haatanna ah xubin ka tirsan golaha dawaaqiyadda baarlamaanka riddada soomaaliya ayaa isagoo muujinaya heerka ay gaarsiisan tahay kalsooni darrada kooxda riddada waxa uu yidhi marnaba haddii la yidhaha cabdi samatarow qalinkaa ku aamin ninka madaxweynaha sheeganaya wallay ka tahay inaan lagu aamini karin maxsaneed marwan ugu dambayntii xamlada keedinta badarka ay ku dhawaaqday wilaayada bay ayaa si rasmi ah uga bilaabatay deegaanka koofiguduud shabeellow ee hoostaga magaalada baydhabo si faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen bashiir muxudiin awayman wafdigan ayaa deegaanka goobguduud shabeelow u tagay sidii bulshada loogu gaarsiin lahaa fariinta xamladan iyadoo socdaalku uu qayb ka yahay qorshe ballaaran oo lagu doonayo in wacyigelinta lagu gaarsiiyo deegaanada ku xeeran magaalada baydhabo markii uu wafdigu gaaray deegaanka goobguduud shabeelow waxaa si diiran u soo dhoweeyey bulshada deegaanka salaadiinta malaaqyada iyo waxgaradka iyadoo intii ay halkaasi joogeen la qabtay kulamo iyo fadhiyo ay yeesheen mas-uuliyiinta culimmada iyo hoggaanka deegaanka kulamadan ayaa diiradda lagu saaray sidii xamlada u gaari lahayd bulshada iyo qaabkii loo dhaqangelin lahaa fariinteeda iyadoo si gaara looga hadlay muhiimadda ay leedahay in la ilaashado wax soo saarka sanadkan lana sameeyo kayd ku filan oo bulshada uga faa'idaysa wakhtiyada adag badarka arada iyo dalagga xukumahu ilaahay mayna siiyey dhul oh dhul dhogorba dadka deegaw xamlada mayba jirta marka insha allahu taala fadaruhu fii sumbulihi ilaa qaliilan mimaa ta'kuluun marka in badan waxyaabaha marka arlaada xaalufyaay may kumid ahaa misgeedgay kimadee dhulkana ka duugaay misgena sidiyaaba ho adantee shukulla foosta kashabtloor kashabta malagshiya gale war karsanta oo kale inaga suuq injeed hagadiiside bilaamayd suuq injeed hagadiisidaas wallimbaad meeli doorada ukuntalo ku qaadlaaye misgeedi baa inta maarnaada raashin bisal ah yaa lagadiisidahay laakiin inta dhulka ka jartay may haytay habiyoshee baa mashquul ku haay iyana saasaa ka badbaadaasay ummadunku ka badbaadaasay waxyaaba markan walaayada amase xamaa dowladdeena islaamka geeka farti dadka muslimiinta may haytay xamladaasoo fadaruhu fii sumbulihi ilaa qaliilan maa ta'kuluun oo inay la keediyey badarkii marka jazaakum allahu khayr arrintaas in la ka buraarugsanaada hore in wacyigelintaas walan suubiya hatan uun teele ta'kiido hayna culimmada ayaa bulshada reer goofguduud shabeelo u jeediyey talooyin iyo tusaalayaal ku saabsan ilaalinta nimcooyinka isku-tashiga iyo ka faa'idaysiga fursadaha wax soo saarka iyadoo lagu booriyey bulshada inay ka feejignaato xaaladaha keeni karaa inay dib ugu noqoto dhibaatooyinkii abaareed ee hore loo soo maray waa kan sheekhana sheekh maxamuud iidaale oo dardaaran gaar u jeedinaya bulshada deegaanka
indardaarmey nimanta xamladan hadda heer goof gudud shabeelow inaysan ilaahay diinsha ingargaarta maadaama gaal aan dhowtiin dharka gaala siin saaranta kina badanna siin haysisday may siin lanaaha dacwadii oo siin deerti inaysan qaataan islaamka ha dhowaytaan islaamka haddii lahra diinka laka jeeda muslimiinta ha dhowaytaan oo mujaahidiinta may siin la reer goof gudud sagaarameynka dardaarmey wali ilaahay badarka dhulku hasiinkusiy markii suuratu yuusuf aragteen kasaasan markaas akriyaasan sabbax sinina da'ban toddobaarood magi dadka ka dhiyaan oo ru'iisu fasiri ma reehin fadaruhu fii sumbulihi ilaa gale ma tuxsinuun sabuulkiin dhaafada leer ilaa waliya halkas aamasaano shukuldaa samaaye low faa'iidanka jara lahayne mal ere lahayne sabuulka dhaaf mal ere lahayne shukulaa ere lahay maadaama ilaahay kitaabshay bu'su ka kooy inay sabuulka laka dhaaf maysin dardaarmey inay misgaad keedaysataan badar keedaysataan walaaunsan baawurka rahasano shullo shukulaa waddan gaalalinkajiya isku dhaaftaan gaalka arwowshii baa dhawaata kinshaana diinkin iyo dalkiin iyo dadkiin dafaacida walaa ilaahay siinsiina keedaysida taasasin reer goofguduud khaasatan saasin dardaarme dhanka kale salaadiinta iyo malaaqyada goofguduud ayaa caddeeyey inay diyaar u yihiin in xamladan kaalin muuqata ay ka qaataan iyagoo ballanqaada in fariinteeda ay gaarsiin doonaan bulshada ku dhaqan deegaanka iyo nawaaxigeeda waa kuwan suldaan aadan isaaq iyo malaaq nuuro maxamed maadey oo ka hadlaya qaabka xamlada ee u gaartay deegaanka goofguduud ee duleedka magaalada baydhabo
dhawad horta mayba ha ka dhawaada saanaa deegaankii goofgaduud ha ka dhawaado maybaan dardaaramaane hesad sheekhi bordhanginsheegi fadaruhu fii sumbulihi maybaan hanaa maray inaynu miskeedii iyo masgallaydii iyo badarkii waddankanu ka bahay inaynu keesin walaayada islaamka iyo hana amartay maxaafadada degmadayna inaan taasa laha amaray onuun taas ha qaadin onuun bulshada mabeglanaha aan dardaaramaane iniya taas niila qaadata maybaan dhagan gelii doogna ilaahay idin shay si hordhaanbun han ballangaaniya yee ballantaan ee dhagan gelii doogna ummatan waana bulshadan in sheegna waan hatu korna in sheegna waan in sheega doogna si allaalaysi badasho ka keedsada lahayno iyo ka dadaala doogna may banana bulshaweynta arlaadan degan beerarayta ka ee may lanaha walaay hoobiyo beerta goosadan godka ka astormaayana godka ingaladan godka hooba galadan hooba habasadan loorka hobasadan nafjeyna irmaanka ena walaajeeg xoolashiina wala ku helaan onogshayna wala ku hele balka beero ka bahow walbadan leeyi in beertooba ka bahayeen balkilaha guro balyaay wala roo jaral dhikada marlam billo sanadka lama hoob dhigsan sida hoob dhigata madun lankisaayis awaar midilaas ugu dambeynna qaar ka mid ah bulshada deegaanka goofguduud shabeelow ee hoostaga magaalada baydhabo ayaa soo bandhigay qaabkay u qaadanayaan xamladan wacyigelinta ee uu wado maamulka wilaayada islaamiga ee baay tamay lanka magacdaree goofguduud shabeelow iyo lanka magacdaree waa shabeelow maylalaayse dhulko maylalaayse badarka iidhan ansaarow emelelays haddii baydho bahay ahaan leer waa wada wadanka shabeelow tan emelilays daqli inkuingo haddii la tali oo melilays badarkan ilikeedii maamulkiyoonay degmadiyoone noqobada dhammaantiyo hanas raheen sii badarkun likakeedii fadi waa maxalkii oo melilays fulintaasi kafailaytiya kooyan oo wacyigelintaasi likajeedii fadiya kooyan mar lamaad mar sedaad mahelena hatan haningnaqdelena unuun melilays dadkii noo dambeeya melilays badarkaasii keedii ama taabay sii likakeedii fadi likagaajii fadi iyo melilays unuun kuwaycagiliyaan misgagod lankashabna lanceena baraka marle imangna marle habarta idiroogda hoobada dhinigoo adag nagata fuustada lamalang leymin weeridaas iyaaba gadiisadaas godkoobaga jartoon furitaanka iyo galitaanka badhabeeb hoo furtoon walkaasay hebelay godkuma in furtay baliley laakis fuustasada ku ogaado soob marleeb aad buu mahadsan yahay bashiir ayuu kaasi ahaa warbixintiisana waxay guni gabagabay u ahayd warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga alandalus kulanti dambe ayaa inoo ballan ah inta ka horaysa nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu